kulanka toddobaadka is xisaabtanka horjoogka isdhexgalka iyo daafurnaanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba la gabagabeeyey magaalada baydhabo kaasoo yahay qaban qaabaday wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dibheshiisiyiinta koonfur galbeed kulanku waxay dood wadaagii weliba hiritaanshiga ku qeybgalay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda koonfur galbeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiiro kale agaasimiyaal xildhibaana odayaalka dhaganka qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan dowladda koonfur galbeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dibheshiisiyiinta koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan ayaan kureen ku hadali xiritaanka kulanka toddobaadka isxisaabtanka xojooga isdhexgalka iyo daafurnaanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkaasi una sideedii barnaamijka gabagabaweegiye ka ahayti maalintii indamboyti waa war la kafaana waaye la kafaraxo waaye ka qayb qaadashada oo dadka dhan ku qayb qaadadeen nagadeen golihii wasiirada oo shal hirna saddex maalmood inta su-aale ka jawaabayeen bulshadii oo hambandhikeen walaayo qabaan ra'eeyo maydan rajeeyay inay shirkun ilaahay idin sheeyay inay badal doona eedana linjeeradii xukuumad ahaan iyonay shacab ahaanba dad badan oo geeka maalifadaay ku qayb galaan hata fursad inay helna insha allah fursad kale sii doona ilaahay adeeshay gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali saciid fiqi oo hiri kulanka toddobaadka isistaabtanka hoojooga isdhexgalka dhinishay ku hadalay muhiimadda kulankan dad wadaagahay doodan oo kale waa loo baahan yahay dadweynaha fursad hala siiyo hala dhegaysto dhibkay sheegana hala dhegaysto waxna laga qabto yaysan noqonin sida hadda gudoomiyaha gobolka uu sheegayo oo kale inay maaragtay waa yeelaynaayo aan waxba ka jirin meesha in laga dhaafo runtii nin wal mas-uuliyad iska saaro arrintii doorashada ani waxaan la qabaa wasiirka arrimaha gudaha waxay doorashada laba nooc ay u dhaci kartaa doorashada madax bannaan mid dadka dhan in la taliyo la ogaado okay baydhabo magaalo madax waayo toddoba iyo labaatan kursi ay leedahay waa la tirinaa laakiin waxaa ogaanaysaa tirada markii la tiriyo waxaa la dhahaa okay qofkii shan kun ama toban kun codaa ku soo aaday todoba qofood labaatodobada qofood sidaas lagu doorto tii ma suurogalayso marka waxay noqonaysaa in la fadhiisto reer ahaan loo fadhiisto dowladdii ay dadkii deegaanka isu keento ay dhahdahay see yeelaynaa reer hebel shan kursiyaa lagu ogyahay shantood haddii soddon qofood meesha timaada u tartamaan shantaas kursi ay leeyihin haddii nidaamkaas la helo maamulka maxay dhahaan golaha deegaanka baydhabo waa la dhisi karaa taasna waxaan rajaynaynaa in maaragtay runtii gacanka geysan doono dhihilahay ha laga fikir wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu shirkana waanu xeraya